dhammaan qodobka koowaad dhammaan gaadiidayda ku nool ee jubbaland gaar ahaan reer kismaayo waxaa la farayaa in ay qaataan warqadaha sharciga ah ee gaadiidka taas oo lagu xaqiijinayo mulkiyadda gaadiidka si loo sugo amniga dowlad goboleedka jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo ciidamada dowlad goboleedka qodobka labaad ciidamada dowlad goboleedka jubbaland loo idmaday kala shaqaynta wasaaradda gaadiidka sharciyeynta baabuurta waa in ay gutaan waajibaadkooda shaqo iyaga oo u dhimrinayo bulshada ay u shaqaynayaan ciidamada dowlad goboleedka jubbaland iyo kuwa federaalka ee ku sugan magaalada kismaayo iyo dhammaan ciidamada staafka u ah madaxda waxaa la farayaa in ay in ay qaataan in ay u dhega nuglaadaan awaamiirta kasoo baxaysa dowlad goboleedka jubbaland oo ayna sharciyeystaan baabuurta ay gaarka u leeyihiin gaariga marka cid kasta hadday taargala-aan ama warqadlaan ay gaarigii soo kaxaysato waxaa waaye waxaa fududaanaysa in cadowga ay kusoo dhex dhuntaan shacabkii lagu dhibaateeya ayaa suuragelayso si aysan u suuragelin oo ayaga lafahooda ay u nabad qabaan ay nabad ugu noolaadaan baa waxaan kula dardaarmaynaa ku adkaynayna inay gaarigaari sharciyeystaan sharcigana ayaga ayuu muhiim u yahay ayaga ayuun wax u tarayaan kuga hore amniga ka soka iyo dowladda mas-uuliyadda ka sarre gaarigaaga inaad adig mulkiyadiisa caddaysata adiga ayay ku anficistaan marka saa darteed waxaan kula dardaarmaynaa ku boorinaynaa inay qaataan awaamirta kasoo baxay dowlad goboleedka jubbaland oo ay u hoggaansamaan gawaaridana ay sharciyeystaan gaarigii aan sharciyeysnayn ee maanta kadib ugu arkay magaalada kismaayo insha allah bidnaahi kariim waxaan rajaynayaa in ay wasaaradda gaadiidka iyo cidda u xilsaareed ay sharciga horgeendo laakiin annaga kawa wasaaradda amni ahaan waxaa naga qusay oo kale ah gaadiidka inuu sharci leeyahay tixraac uu leeyahay ayaa naga qusayso ta aan ka hadlay inaan gaarigi inuu tixraac leeyahay aan u tixraaci karno meeshii laga leeyahay cidale ayaa lagu talagalay taa ayaan ka hadlaynaa tan laakiin kala garashada iyo maxaa u kala astaysan wasaaradda gaadiidka